wasiiru dowlad wasaaradda walbarashada barbaarinta iyo sayniska somalilan iyo kulan la qaade maamulka maktabadda somalilan kulanka oo ka saabsanahay sidii lan kordhii lahay waana lantee ay lahay goobo akhriska ee dowladda iyo haangaarka lanleey iyo wasaaradda dhiirigeliday in kor lanqaada goobo akhriska iyo qoraalka maamulaha maktabadda somalilan nasri maxamed yuusuf iyo webos unkuwarbey wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada barbaarinta iyo sayniska somalilan sidii aan shaqeeyay maktabadda maanta halkan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxaa nooga dhacay kulan barbilow ah oo aan la yeelanay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiirku waa wasiir aada ugu heelan inuu wax ka bedel iyo dardargelin ku sameeya maktabadaha qaranka guud ahaan jamhuuriyadda dalkeena somalilan kulanka wasiirku wuxuu ahaa mid wada midhodhala sidoo kale talooyin badan buu noo soo jeediyey shaqooyinkaan haynayna uu nagu bogaadiyey wixii aanu qabanay aada iyo aad baanu talooyinkaa ula dhacnay xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashaduna aada ay ugu heelan yihiin maanta in ay shaqo badan ka qabtaan maktabadaha qaranka sidoo kale annaga kalibrary ahaan maktabadda qaranka national library siray national library aada ayo aada baan usoo dhaweynay kulankaas midhodhalna oo noqday insha allah kulamo dambana waan u ballanay wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada barbaarintiiyo sayniska somalilan maxamed yuusuf bacuul iyo webowse aan ku mahadnagay maamulka maktabadda somalilan sidii oon dhiirigeliyahayaan akhriska iyo qoraalka kulankani kule waa barkulan waa kulankii koowaad waa dardargelin iyo isxogwaraysi halkana kaliya waxaanu fariin uga diranaa naadiyaasha akhriska ama reading clubska guud ahaan wadanka meel kastoo ay joogaan waxaa lagu sameyn doonaa diiwaangelin iyo sidoo kale dhiirigelin baa la siin doonaa naadi kastana waxaa lagu atajgarayn doonaa ama lagu xiri doonaa ama ka tirsanaan doonaan maxaaday hadba librariga ugu dhow ee ay runtii dee akhrisigooda u fududeyn karaa ama hargeysaa joogo ama boromaa joogo ama eergaabo ama joogo maxaayaday burco meel kasta oo magaranaysa caasimada kamid a ama caasimadaha gobolada kamid a ayaynu ku bilaabanaa marka dambena maamul daadejin ayaynu sameyn doonaayo aynu xooga saari doonaa haddii la idhaahdo meelaha qaar baa horumar weyn sameeyey sida siraian library oo kale gabiiley library oo kale berbera library oo kale runtiina kulamo badan oo national levelna waa la geli doonaa waxaan doonaynaa in wadanka uu ka qeyb qaataan libraryadu koruqaadida akhriska iyo qoraalka